waxaan idinla soo xiriiray niow magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ee maleeshiya beeleedka tiboni ay xooga ku haysato beryahani waxaa jira marti yani shacabka soomaaliyed halkaa ku dhaqan dhibaato lagu geysto ay ugu badan tahayna muxuu ahaa anaguna mar walba aan ka hadalno warbaahinta aan sheegna dhibka shacabkaasi loo hayo beesha caalamka iyo muxuu aha maamulada soomaaliya kadib iyo dowladda federaalka soomaaliyana ay tagaan halkaas aysan waxba aysan ka hadlin aysan maleeshiya maleeshiyadaas keboni xasuuqa ka haysatan aysan shacabka kala hadlaynin marka waxaan yani muxuu aada ugu sii daranba hadda markay wafdi caalami imaadaan ama wafdi goboladyada ka socda ama dawladda ka socda markay imaadaan shacabka aada baa loo dhibaateeyaa qaarkood waa la xiraa qaarkood magaalada waxaa laga yaaba in loo diri saddex diro banda ahaato dadkii xataa ay waayaan biyo ay musqulaha ama suuliyada ay ku dhalaan ay waayaan marka waxaan beesha caalamka aan u sheegayaa haddii aadan muxuu ahaa aada ama shacabka dhibaatadiisa aadan kala hadlaynin maleeshiya beele maleeshiyadaas keboni ee shacabka gumaadayso waxaan leeyahay idinkana aad magaalada imaanaysaan waxaan u arkayna annaga haddaan nahay dadkii magaalada ama dadkii deegaanka ahaa in yani muxuu ahaa ummadda aada yani xasuuqooda aada xaali ugutaan inay maleeshiya teboni ay xasuuqaan waayo waad imaadaan magaalada waxaad sheeganaysaan xuquuqu insaan waxaad sheegaysan qaranno midood waxaad sheeganaysaan dawlad waxaad sheeganaysaan maamul goboleed shacabkii deegaanka ku dhaqnaa ee magaaladaas kismaayo ku dhaqnaana waxay ku jiraan tan ay falastiin maanta ku jirto waa gartay dabcan adinku banaanka ayaad magaalada ka joogtaan marka maxaad ku xaqiijisan maxaad ku caddeyn karaysaan in dhibaatooyinkaasoo idil magaalada kismaayo ay ka taagan yihiin adeer waxaan ku xaqiijinaynaa magaalada waxaa jooga reeraheen yaa joogo caruurteen yaa joogto eheladeen yaa joogo xariifkoodiaan aragnaa dhibaatadoodiaan aragnaa haddii anagu magaalada saa ay tahayna waan ka warhaynaa hadi waa magaalo yani muxuu aan u dhalanay oo deegaanteeni ah oo aan muxuu afar iyo labaatan saac dhibka ka dhaca waan ka warhaynaa hadda socdaalkii ugu dambeeyey uu yani muxuu aha gobol ku tegayey madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan magaalada yani labadan dirita hadii aada u ba-anaa ka dhacay oo dad baa la xirxiray magaaladu bandow waaye ilaa hadda dadaan la haynin wax lagu hayo waxayna yani muxuu ahaa taas waxay jaanib usiinaysaa maleeshiyada kaaboni oo amar soo saaris in magaaladaas ay bandow tahay annagu yani waxaan un garanaa haddii amni yani laga wado hooshaas amni qaabka loo sugo waa la yaqaanaa wadada kasoo baxay eelaboorka tagta madaxtooyada in la dhaho inta wafdigaas uu socdo magaa wadadaan wax mari kara mala waa macquul laakiin in magaaladii oo dhan muxuu ahaa afarta xaafadood ee magaalada kismaayo ay ka tirsan tahay ummadii la xanibo xataa ay yani awoodi waayaan in cidna cidda kale ay dad u doonato waxaas wax yani muxuu ahaa gumaad shacabka reer kismaayo loogu talagalay annaguna in badan waa ka hadalnay arrintan dawladda federaalka ma u gudbiseen haddaad u gudbiseen maxaa jawaaba oo dhanka dawladda aad ka hesheen wallahi adeer dawladdu waxaan waxaan leenahay dawladda in yani iyadaba muxuu ahaa gacan qabashadan iyo xasuuqan dadka lagu hayo in iyadaba ay ogoshahay waayo maleeshiyadaasi waxa waaye in muxuu ahaa in magaaladaas iyada ay u aqoonsan tahay inay tahay maamul ay u aqoonsan tahay in shacabkaasi xasuuqiisa mar walba annaga aan ka hadalno ayagana aan usheegna dawladda federaalka soomaaliya aysan waxba dhegjalaba usiin taa iyadoo jirta ayagaa fud usoo garaysaa maamulkii yani muxuu aha nimanka maleeshiyadaasi xiriirinaysaa shacabkii xasuuqiisa ay dawladda u tahayna waxba kama hadlayso marka waxaan anigu isweydiiyey dawladda federaalka soomaaliya waysan shacabka kismaayo joogo uusan kamid ahayn shacabka iyo dawladda u tahay waxaan la yaabanahay in shacabkaasi intaa la eg xasuuqaasi yani muxuu aha loo geysanayo ee ka daran tii falastiin in maanta aysan dawladda soomaaliyeed aysan ka hadlaynin xabsiyo qarsoon dadka lagu haayo dadka la jirjiraayo dadka qaarkood xataa baabuur la jiirsiinayo kismaayo waxaa ka dhacda caruur yar baabuur la jiirsiiyo baabuur siire ay jireen oo aan ilaa hadda laga hadlina ka dhacda marka wax aada iyo aada looga wada kusooda oo aada iyo aada looga yani muxuu ahaa oo aanan qaynuun caalami iyo mid muxuu ahaa kale uusan ku jirin kismaayo ka jirto marka kolley waxaan arki doonaa dawladda federaalka kolley waxay doonaysaa in soomaaliya ay dib ugu laabato meeshay shalay ahayd wayna dhacaysaa waxaana halkan maanta ka caddeynaya in soomaaliya aysan kala awood badneyn laakiin annagu mar walba waxaan dooraynaa dowladnimada midnimada iyo nabadaan dooraynaa haddii intii aan annaga doorayna la jara waayana waxaad arki doontaan in kismaayo ay ka dhici doonto wixii ka dhici jira weligeed hadda muxuu xalka ku jiraa dhibaatooyinkanse mas-uuliyadooda yaa qaadanaya dhibaatooyinka mas-uuliyadooda ko waxaa qaadanaya hogaamiyaha maleeshiyada kayboni axmed madoobe tan labaad waxaa qaadanaysa dawladda federaalka soomaaliya ayada sheeganaysa inay tahay dawladii dalka iyo dadka soomaaliyeed tan saddexaad waxaa qaadanaya beesha caalamka oo inagu soo fasaxay ciidamo aanan daacad ka ahayn dhexdhex axaadnimada dalka oo aanu soo sheeganayo weliba ciidanka kenya annaga ciidan badan aanusan halkaa waa joogaan sieraleona jooga burundia jooga waxama dhigi karno yani wax yani muxuu aha annaga dhib ay noo geystaan ma jirto laakin annaga waxa dhibaatada iyo gumaadka inagu hayo ee shacabkeena yani in la gumaado sahlayo waa ciidanka kenya ciidankaas waxay yani muxuu aha waxaana usii sahlaya dasha caalamka aanan ka hadlayno mar walba waa canahan ka hadalno